Cilad-bixinta agabka elektarooniga ah waxa ay la jaanqaadaa hadba isbeddelka iyo casriyeynta tignoolajiyada dunida, waxaana dunida si joogto ah isbeddel loogu sameeyaa tignoolajiyada taasi oo sababta in qof kasta oo ka shaqeeya cilad-bixinta agabka tignoolajiyada dunida uu la jaanqaado isla markaana isbeddel uu ku sameeyo hawlihiisa cilad-bixinta agabkaasi. Jaamac Cabdiraxmaan Volcano waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka bartay jaamacadaha gudaha dalka ku yaala, waxa uu magaalada Jowhar uu ka hirgeliyay goob lagu cilad-bixiyo taleefannada loo yaqaanno smartphones-ka sida kuwa casriga ah ee iPhone-ada, waxa uuna inoo sharaxayaa shaqada bulshada magaalada tani Jowhar u qabto iyo sida noloshiisa kaga maareeyo cilad-bixinta agabka tignoolajiyada.
Runtii waxa waaye farsamada moobeelada iyo iibinta moobeelada iyo dhammaan agabka elektarooniga marka laga hadlayo waxa waaye caqabadi- caqabadihiisa waa badan yihiin faa'iidooyinkiisana waxa waaye way badan yihiin marka tusaale ahaan markaan soo qaadano dhanka farsamada moobeelada moobeel baa lagu keenaa markaas lagu dhahayo nooc ciladaas noocaas aa haysato waxaan u baahanaa inaa naga xalisid Een, ciladii aan filayni iyadoo aysan noqon karin ah, haddana waxaa laga yaabaa cilad kaleento inuu moobeel kusii furmo marka badanaa waxaa dhacda marka in meesha isqabqabsi iyo xoogaa is- afgaar oo adiga gacma aan laisla gelin laakiin imaan karto macnaha u cilad bixiyaa waxay tahay taleefoonada iphone-ka oo kaleento qof baa ku imaana wuxuu leeyahay taleefonkaana baaskood igu xiran yahay inaa oo markaas iijibisa rabaa kuwa warta anigoo ka duuleyna waxay tahay taleefonka mala soo xaday taleefonka si si oo shaqsi ahaan ma u leeyahay su-aalaasaan weydiina waayo haddii aan sameyno aan bilaabno inaan mar aan cilad bixin ama baaswarka aan jibin waxaa laga yaabaa in markaasi qofka laga soo xado kaleenta uu xiran yahay in sheegeen g p s oo kaleenta ama information kaleenta ama sawir inuu naga qaado kaleento oo markaasi dhibaato kaleenta lacagta aan raadinayn dhibaato kaleenta noogu- noogu kartimaado taas anigoo ka duulina marka waxaan dhahnaa qofka eh, garansiyaanka qaadan inuu telefoonka uu leeyahay marka waxaa laga yaabaa xataa telefoonkii isagoo markaasi uu toban iyo shan door ama labaatan door aan dhahanay iskuurtkaan kaaga jibinaynaa laga yaabo haddana markaa sikuurtka aan ka jibino inna haddana si oo dhaho maha eh, ma aqaano macnaha apple i d-ga telefoonka oo kaleento ma aqaano ha apple i d-ga markaas in oo la sameeyo u baahan yahay ama la jibiyo haddana oo qarash kaleento haddana ku baxayo marka caqabadaas oo kale aad aynu usan noqtaa wallaahi horta nolosha aaday u cakirin tahay marka laga hadlo dhanka xagga farsamada mobiilada tusaalahaan waxaa laga yaabaa bishii oo dhan in hal telefoon ama laba telefoon ay ku timaado markaasna wax aan saas u badnin aan laga qaadin noloshana markaasi aanan si fiican u maareyn karin laakiin alxamdulilah waxa waaye xag ilaahay waxa waaye waa kaladanna wax dhib ma jiraan ha badanaa iphone-ka kuleento waxaa laga yaabaa marka oo qofka sikuurtkiisa uu iloobo kuleento oo maalmo oo sheegayo kuleento ama qofka oo ku dhaho apple i d-ga igu dhameeyey forget mugu samayn kartaa oo ku dhahayo shan maalmood kadib aa macnaha xogtaada lagugu soo diraa telefoonkaada waxyaalasoo kaleentona shanta maalin kadib aa haddii xataa qofka u yimaado xataa laga yaabo in weli cilada sidiisa ay tahay Dadka magaalada Jowhar ku nool waxa ay dhibaatooyin badani ay ku qabeen cilad-bixinta moobeelada casriga ah kuwaasi magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uun loo qaadi jiray balse dhalinyarada magaalada tani Jowhar ayaa u istaagay sidii bulshada looga habtiri lahaa adeegyada badan ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uun looga baahnaa.